subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax xeraadiya simbo waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah booliska soomaaliya ayaa howlgallo ka dhanaa burcadda hubaysan waxa ay ka sameeyeen xaafada qaar ee degmada howlwadaag ee gobolka banaadir dibadbaxyo rabshado wata oo looga soo horjeedo maamulka somalilan ayaa xalay ka dhacay magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool qaar ka mid a xildhibaanada baarlamankii tobanaad ee dalka ay soo dhoweeyay habsamuw socodka doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka mucaaradka dowladda dhexe ayaa looga digay inay ka digtoonaadaan faragelin la sheegay inay ku hayaan doorashooyinka dalka dowladda soomaaliya ayaa si deg dega looga dalbaday inay gacanta ku dhigto deegaanka celcadda oo in ka badan shan sano u go'doonsan xoogaga al-shabaab dowladda yuganda ayaa sheegtay in weerarada ismiidaamiinta ay ka dhacayay dalkeeda laga soo abaabulay dowladaha kenya iyo soomaaliya diyaargarowga doorashada golaha shacabka ayaa saakay si weyn looga dareemayaa degmada garbahaare ee xarunta gobolka gadow ammaanka guud ee magaalada baraawe ayaa aada loo adkeeyey kadib cabsi laga qabo weerar kaga yimaada dhinaca al-shabaab maamulka degmada caabud waaq ayaa ku guuldaraystay wax ka qabashada kooxa hubaysan oo inta badan dilal ka geysta deegaanka waa deegaano duleedka ka ah degmadaasi iyo etoobiya oo ku dhow inay la wareegto goobo muhiim u ah kooxda fallaagada ee t b l f
warka subax ee idaacadda simba waxaa taabagelinaysa xarunta quraansaarkii isku daweynta dhirta ee caynulcaafiya xarunta caynulcaafiya waxay idiin keentay daawooyinka baabasiirka taas oo muddo kooban kaaga baabi'in doonta baabasiirka waana daawo la hubo oo tijaabo soo martay
waa subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha labiyo tobanaad sanadka laba kun koobiyo labaatan kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooroon iminkana iyagii oo fidsan ciidamada booliska soomaaliya ayaa howlgallo kanada burcadda hubaysan ka sameeyey xaafado qaar oo ka tirsan degmada howlwadaag ee gobolka banaadir maalmihii u dambeeyey booliska soomaaliya ayaa howlgallo ay amniga ku xaqiijinayaan waxa ay ka wadeen toddoba-iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir kuwaasoo dadka ku nool ay u sheegeen inay ka taagan tahay falal amni darro kuwaasay ku hayaan dadyow iyo kuwa waa shakhsiyaad la sheegay inay ku labisan yihiin waa dareeska ciidanka kuwaasoo la sheegay in dhac ay ka geystaan degmooyinka qaar ee gobolka banaadir laamaha ammaanka dowladda oo ka duulaya arrintaasi ayaa isbuucyadan lasoowaa lasoo dhaafo waxa ay wadeen howlgallo ay ku xaqiijinayaan ammaanka guud ee degmooyinka gobolka banaadir degmada howlwadaag ee gobolka banaadir ayaa xalay ugu dambeysay goobaha ciidamada booliska soomaaliya ay ka sameeyeen howlgallo kuwaas oo lagu xaqiijinayay ammaanka guud ee degmada howlwadaag ee gobolka banaadir ciidamada booliska ayaa guri guri u galay xaafadaha qaar ee degmada howlwadaag ee gobolka banaadir iyagoo goob banaana isugu keenay dhalinyaradii ugu badneed halkaas uu kalamada kooban ugu jeediyey taliska saldhigga degmada howlwadaag ee gobolka banaadir taliyaha saldhigga degmada howlwadaag ee gobolka banaadir najiib carab oo ka hadlayay howlgalkan ayaa sheegay in ujeedka ugu weyn oo howlgalkan uu ahaa siday uga hortagi lahaayeen falalka amni darre ee inta badan kusoo lalaabta degmada howlwadaag ee gobolka banaadir isagoo dhallinyaradii lagu soo qabqabtay howlgalkan u jeedinaya khudbad waxa uu sheegay inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka kuna soo wargeliyaan falalka amni darre ee ku arkaan gudaha degmada howlwadaag ee gobolka banaadir
qofaan maanta iyo qoon meeshaan ma fadhiya malayna xaafadana ku dhashay aniga meeshaana joogi jiray xaafadana ku dhashay maantana meeshaana joogi waxaan u shaqeynaya qaranka waay waxaan u ordaayo oo dhallinyaridi qof walba gurigiisa inuu firigu fadhiisanaayo qof walba gurigiisa isagoo fadhiyo oo laabtoogiis fiirsanayo mobiilkiis fiirsanayo waa laakiin see ku noqonaya see ku noqonaya su-aashaas waa in isla inaas kaashanaa soo maa waa inaan wada jir aan isku kaashanaa oo qof walba askari walba oo kuu yimaado inaad garabtiisid waaye annaga meeshaan ilaahay ka suka anaa mas-uul ka ah aniga waxaan iga ballanqaadaa qofka inii dhibaateeyo inaan tallaabo ka qaadayno nine nine one maxaa loo sameeyey waa gargaar gargaar kusiisina malayna qof walba oo meel joogo maamo ahaato oday ahaado qof dhallinyaro ahaado nine nine one waxaa loo sameeyey waa gargaar gurmud ah marka dhib aragtid inaa wacdido tiraada dhibkaasaana haysto xaafadaas waaye isla marka ciidana imaanayo soo sax maaha yah mise weli waxaa waaye xoogaa un waxaan igu jiro cabsiyaa jirto cabsi baa jirto war nimanka baa laga cabsanaa nimanka baa laga cabsanaa yah war nimankii ugasaaba laga cabsanaa amaa ka cabsanaysiin ma jeceshiin dalkiina inaad difaactiin dalkiina inaad difaactiin ma jeceshiin naainaan waa waxaa loo sii wax kale looma sameynin in qofku dhibaateenaayo qofku dulminaayo inaan kaa dhicin annaga mise ma rabtin inaad la shaqaysin ciidanka war ciidanka inaad la shaqaysin ma rabtin miya ya intaana ummada qof walba waxaa laga yaaba jaamacadan dhamaysan inaa waxaa laga yaabaa kugu burgaansiya inaa madaxweyne noqotid inaa noqonayso ilahi subxana watacala inaa- inaa niyadda kugu jirtaa laga yaabaa intaas masugu afgaran madiidatihiin ya dhalinyaro maxaan isku raacnay inaa amniga isla shaqeyn isku raacnay war inaa amniga isla- isla shaqeyn isku raacnay taas balan miyaa
howlgalkii xalay ka dhacay degmada howlwadaag ee gobolka banaadir ayaa kusoo beegmaya iyadoo dhowaan idaacadda simbe ee magaalada muqdisho ay baahisay xaaladda guud ee degmada howlwadaag ee gobolka banaadir iyadoo falalka amni darre ee gudaha degmada kusoo lalaabtay cabasho badan ka muujiyeen shacabka ku sugan degmooyinka qaar siiba degmada howlwadaag ee gobolka banaadir ciidamada dowladda ayaa isbuucyadii lasoo dhaafay waxay howlgallo gaara ka sameynayeen degmooyin qaar oo fara ku tirisa kuwaasoo laga sheegay in falalka amni darre ay kusoo bataan iyagoo lagu arkaa burcad hubaysan oo inta badan dhac ka geysata degmooyinka qaar ee gobolka banaadir ciidanka booliska soomaaliya ayaa dhowaan ahayd markii gacanta ku dhigeen laba xubin oo ka tirsan shakhsiyaadka burcadka ee dhaca ka geysta degmooyin qaar iyagoo ku qabtay degmada daynile ee gobolka banaadir kadib sida la sheegay shacab qaar oo la xiriiray laamaha ammaanka waxaana inta badan booliiska soomaaliya fariimaha ay u diraan shacabka soomaaliyeed iyagoo ku wargeliya in ay lasoo wareeg waa la soo wadaagaan falalka amni darre ee ka dhaca gudaha degmada si laamaha ammaanka wax ay uga qabtaan waxaana howlgalladan mar walba iska kaashada ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gudaha caasimada muqdisho dibadbaxayaal rabshado wata oo looga soo horjeedo maamulka somalilan ayaa ka dhacay magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxaa wararka ka imaanaya ay sheegayaan in xalay saqdii dhexe ay ka dhaceen halkaasi banaanbaxyo rabshado wata kuwaas oo looga soo horjeedo maamulka goonigoodsadka ee somalilan banaanbaxan oo ahaa mid rabshado watay ayaa waxaa looga soo horjeeday maamulka somalilan oo xilligan talidiisa hayo madaxweyne muuse biixi cabdi waxaana taasi ay ka dhalatay sida la sheegay dad shacab oo caraysnaa kuwaasoo la sheegay inay ku sugnaayeen gudaha degmada laasaca waa magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool banaanbaxayaasha ayaa la sheegay inay ku dhawaaqayeen ereyo ka dhan ah maamulka somalilan oo hogaanka u hayo muuse biixi cabdi iyagoo sheegay inay kasoo horjeedaan dilal ka dhacay maalmihii ugu dambeeyey gudaha magaalada laasacanood kuwaasoo la sheegay in kuluglaanshahooda ay leeyihiin ciidamo si gaara u tababaray madaxweynaha maamulka somalilan si gaarna uga amarqaata madax madaxtooyada maamulkaasi laasacaanoo dadyow ku sugan iyo wariyaal halkaasi simba uga soo warrama oo aan la xiriirna ayaa inoo sheegay in ciidamada iyo rasaas ku hubiyeen dad shaacaba oo dhigayay banaanbax xilli xalay waxaana la sheegay in wadooyinka waaweyn ee gudaha magaalada laasacaanood lagu arkayay dadyow aada u fara badan kuwaasoo taayiro ku gubaya dawalaamiyada waaweyn ee magaalada laasacaanood soo gala iyo kuwa ka baxa laamaha amniga laasacaanood ilaa xilligan kama aysan hadlin banaanbaxyada rabshadaha wata ee saacadihii lasoo dhaafay ka dhacayay gudaha degmada laasacaanood ee xarunta gobolka sool waxaana banaanbaxan la sheegay inay kusoo aadayaan iyadoo afartan iyo sideedii saacee u dambeeyey gudaha degmada laasacaanood ee xarunta gobolka sool ay ka dhacayeen dilal kuwaasoo ay geysanayaan ciidan si gaar uga amar qaata hogaamiyaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi laasacaanood ayaa waxaa ka mid ah ama ay ka mid tahay magaalooyinkii laga raafay dadkii kasoo jeeday koonfurta waxaana somalilan ay qaadaysaa tillaabooyin aysan maadin dadka la- reer laasacaanood maadaama la sheegay in raaf iyo dilal ay isugu darayso dadka ku nool gudaha magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool dowladda soomaaliya ayaa si deg dega looga dalbaday inay gacanta kusoo dhigto deegaanka ceelcadde oo in ka badan shan sano u go-doonsan xoogaga al-shabaab ceelcadde oo la sheegay in ay ka mid tahay goobaha sida weyn ay ugu xoogan yihiin xoogaga al-shabaab ayaa xilligan waxay qeyladhaan kasoo yeeraysaa dadka dega iyo dadka deegaan ku ah degmadaasi waxa ay ka mid tahay degmooyinka lixda ee farakutiriska ee xilligan la sheegay in ay leedahay gobolka gado waxaana la sheegay in shan ka mid a gobolka gado xilligan ay gacanta ku hayaan ciidanka xoogga dalka degmo ka midana ay gacantooda ku maqan tahay sida la sheegayna ay tahay deegaanka ceelcadde oo qiyaastii lixdan kilomitir u jirta xarunta gobolka gado ee dar- waa garbaharey degmada garab waa degmada ceelcadde ee gobolka gado duleedkeeda oo meel toddoba kilomitir ahayd ama u jirta ayay shalay ahayd markii uu ka dhacay qarax bam oo la sheegay in uu sagalaftay nolosha laba caruur oo saddex kalena dhaawac uu soo gaaray waxaana gebi ahaanba la sheegay inay xiran yihiin isbitaalladii waaweynaa ee gudaha ku yaalay degmadaasi degmada ceelcadde sababaha xilligan loo xiray isbitaalada ayaa lagu sheegay inay gacanta ku hayaan xoogaga al-shabaab oo la sheegay inaysan xilligan kasoo horjee ama ay kasoo horjeedaan furitaanka isbitaalada waaweyn ee degmadaasi maadaama la sheegay in ay weliba gacan ku hayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya qof deegaanka oo la hadlayay idaacadda simbe ee magaalada muqdisho ayaa dowladda soomaaliya wuxuu si deg deg uga dalbaday inay gacanta ku dhigto deegaanka ceelcadda oo qiyaastii lixdan kilomitir u jirta degmada garbaharey ee xarunta gobolka gadow isagoo sheegay in dhibaato ay ku hayaan xoogaga al-shabaab shacabka danta yar ee halkaasi ku nool wuxuuna sheegay in bartilmaameed ay ka dhiganayaan shacabka iyo weliba dhallinyarada halkaasi ku dhaqan dowladda federaalka ee waxaan ka codsanaynaa n codsi ahaan waxaan ka codsanaynaa n gobolada kale oo dhan waxaa weeye gacanta ayay ku jiraan shanta degmo karo ee ama ama lix shanta degmo karo gacantay ku jiraan lix degmo ay ahaayeen waxaa weeye degmada gacanta ka maqan waa degmada ceelcadde dowladda federaalka marka waxaan ka codsanayaa ama aan u gudbinayaa oo maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya waxaa u gudbinayaa iyo ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen roble waxaa u gudbinayaa ama codsi ugu dirayaa baaqe in macnaha magaalooyinka ayagoo gacanta lagu hayo in ay kamid tahay degmada ceelcadde ilaa haddana aan wax u socday aysan jirin ciidamadana ay tayo leeyihiin meel walba ay joogaan gobolka kalena macnaha ay haystaan saasay taana meeshaasna lixdan kilomitr ay u jirto magaalada madaxda gobolka gadow garbaarey ayada oo saas ay taana oo la qaban karo one minute la qaban karo ama howlgallo deg deg ay ka dhici karaan ciidamo aad iyo aad u xoog badan ay ku sugan yihiin saas ay taana in ay dowladda ay ka fadhiisatay baan u arkaa meeshaas ay sii socon waxaan ka codsanaynaa dhibaatada ifirleyn haysato duqaymaha dhibaatada nimanka nabadiidka ay nagu hayaan in macnaha si deg dege waxaan ka codsanaynaa in macnaha ay kasoo gaaraan ummadda soomaaliyeed oo meesha ku dhibaataysan abaarta iyo colaardaba la iskugu daray dhibka ay ku hayaan nimanka nabadiidkana wax la xisaabi karin aysan jirin waxaa go- gacanta ku hayo nimankii maxaa la dhahay nabadiidkaha ayaa gacanta ku hayo gurmad ay uma samaynayaan ummadda soomaaliyeed oo meesha ku gumaadayo ayaga mar alla markay diyaaradda soo xintana way iska kala cararaan waxaa weeye waxaa meesha ku halaagsanbana waxaa weeye waa rayidka shacabka soomaaliyeed oo meesha degan
shalay ayay ahayd meel toddoba kilomitir u jirta deegaanka xilligan dadkooda shacabka ay dalbanayaan inay la wareegaan ciidamada dowladda markuu ka dhacay qarax kaasi oo ogolaaftay nolosha laba caruura saddex kalena dhaawac kuwaasoo la geeyay isbitaalla ku yaala degmada garbahaare ee gobolka gadow waxaana la sheegay in gudaha degmadaasi xilligan ay ku sugan yihiin ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan al-shabaab waxaana dowladda soomaaliya xilligan la sheegay in looga baahan yahay inay gacanta ku dhigto degmada lixaad ee gobolka gadow maadaama xilligan gacanteedu ku jirto degmooyinka luuq garbahaarey degmada waa degmada balaxaw iyo weliba baardheere waxaana la sheegay in ciidamada dowladda iyo mas-uuliyiinta ugu sarsareysa dowladda xilligan looga baahan yahay inay gacanta ku dhigaan degmada ceelcadde oo la sheegay in ka badan shan sana inay u goodoonsan tahay al-shabaabba qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamankii tobnaad ee dalka ayaa soo dhoweeyey habsami u socodka doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya xilli mucaaradka dowladda dhexe looga digay inay ka digtoonaadaan faragelin la sheegay inay ku hayaan doorashooyinka guud ee xilligan dalka ka soconaya faysal cabdi faarax ayaa eegaya
iyadoo xilliyadii ugu dambeeyey ay soo badanayeen tabashooyinka laga qabo doorashada dalka ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamanka wakhtigooda uu dhammaaday ee toobanaad waxa ay ka digeen in warar been abuur ah iyo waxyaabo aysan waxba ka jirin laga faafiyo doorashada sida habsamida leh dalka uga soconaysa mid ka mid a xildhibaanada wakhtigoodu uu dhammaaday ee ku jiray baarlamanka tobnaad ee dalka ayaa waxa uu sheegay in cabashooyinka ugu badan ee haatan la muujinayo ay yihiin kuwa been abuur ah oo la doonayo in lagu curyaamiyo doorashada golaha shacabka rofeor xildhibaan maxamed cumar dalxa oo la hadlay idaacadda simbe ee muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan doorashada dalka ka dhacaysa waxaana uu sheegay in doorashada golaha shacabka ay si wanaagsan dalka uga socoto isaga oo intaasi ku daray in loo baahan yahay in aan la buunbuunin wararka beenta ah ee lagu sheegayo in dalka aysan wax doorasho ah ka socon xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay in ay bogaadinayaan heshiisyadii laga gaaray arrimaha doorashooyinka ama horey looga gaaray islamarkaana ay doonayaan in heshiisyadaasi lagu socodsiiyo doorashada laguna dhaqmo inta ay doorashadu socoto
annaga mar weliba waxaan soo dhaweynaynaa nidaamkii baarlamanka iyo habraacii iyo heshiisyadii ee horay u wada gaareen madaxda maamul goboleedyada damarkaasna dowladii ay u igmatay sidii doorasho dadban oo lagu heshiiyey loo dhaqan gelin lahaa ayadoo la waafajinayo mar weliba sharci xaare xamed xuseen rooble inay bilowgii iyo hadda sidii hawshaasi mar weliba inay u fusha la rabay inay ugu xilsaaran yihiin xukuumadda madaxda maamul goboleedyadana iyagana inay roolkii ay ku lahaayeen iyagana ay ka qaataan sidii loogu talagalay ee, nidaamka uu ahaa ama soo xulisa ergada tirada ergada iyo doorka iyaga ay ka qaadan karaan ee, iyagana maaragtay ee, ururada bulshada oo civil society-ga qeyb laga siiyey wax intaasi dhaafsan oo aan ognahay oo hadda isbedel ku yimidna ma dareensanin marka keliya waxaa meesha yaalla waa habkii loo fulin lahaa taasna xukuumadda iyo waxaa u xilsaaran guddiyadii oo doorashada oo ama midii heer federaal ama midii heer maamul goboleed ee iyagana sidaas oo kale loo igmaday inay si wadajir hawshaa ay u wada qataan iyagayna dhex taallaa hawshaas
dhanka kale xildhibaan dalxa ayaa sheegay in dalka ay faragelin xooggan ku hayaan dowlada shisheeye isagoona ugu baaqay dowlad goboleedyada iyo sidaas oo kale xubnaha xildoonka ah ee musharaxiinta in ay qof kasta hiba uu ka shaqeeyo sidii ay dalka doorasho uga dhici lahayd inay noqoto mida loo baahan yahay in annaga dhammaanteed aan iskugu tagno sidii loo xoojin lahaa maadaama dalkan cadow fara badan uu leeyahay dhinac weliba duulaan looga soo yahay oo maanta dad iyaga ee la dhacayo dalkoodii oo aan maanta ee u damqanayna inaanan noqonin waad garanaysaa siinba waxa maanta ay ku haminayaan dadka ee cadowga ku ah dalkan khayraadkiisii iyo maaragtay iyo jiritaankiisiiba inay doonayaan inay maaragtay ee, ay maanta soomaaliya gacanteeda ay ka saaraan waa taa badeeneeda lagu haystay oo hadeertan ee ay si ilaahay ogyahay iyo dadaal badan maanta looga soo geliyey nimankii sidaa qabay haddana aan weli maaragtay ka guursanin oo soomaaliya faragelin fara badan bal maanta ee aan hataa dowladnimadiisii ee wixii uu awood ku yeelan lahaa wadaqabateynka saaran baan nahay bal dowladnimadiisii kala dhantaalan ee maanta isticmaalka xataa lacagaha uu maanta ee isaga ee state ahaan ama qaran ahaan uu leeyahay ee ay tahay lacag shisheeyey oo kiisii faraha ka baxday ee aan awood weli u haysanin sii xaqa ugu lahaa inay usoo daabacdaan nahay wax weliba ee soomaaliya maanta ee ayaga ee cadow ama ka hortaagan ama duruufo gaarsiisay iyo burbur wixii wadankala soo maray waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay ummad garata oo shalay iyo maanta waxaa u dhexeeya inaad kala fiirsata oo meesha hadda ee la marayo ee dhimirka yar ee la qabana inaanan dib looga noqonin meeshii shalayna ee aan mar kale loo sii gobol xaaranin waxaasoo dhan ayaa cadowga ninka siyaasiga ee dalka furaya iyo dadka iyo diinta loogaga baahan yahay
doorashada golaha shacabka ayaa si dardar leh dalka uga socota waxaana jira cabashooyin dhowr ah oo laga muujinayo qaabka haatan ay doorashadu u soconayso iyadoona ay jiraan xubno xildoon ah kuwaas oo si aada uga soo horjeestay qaabka ay doorashadu ku socoto iyagoo sheegay in kuraas badan oo doorashada golaha shacabka ah la boobay taasina ay u muujinayso in doorashadu aanay ahayn mid xor iyo xalaal ah loona baahan yahay in dowladdu ay isbedel ku sameyso
ammaanka guud ee magaalada braawe ayaa saakay aad loo adkeeyey kadib cabsi laga qabo weerar kaga yimaada dhinaca al-shabaab waxaa la sheegay in gudaha magaalada braawe xalay ay dadka la sheegay cabsi weyn inay soo wajahday kadib markii la sheegay meel shan kilomitir u jirta in ay soo weliba ay soo soo ruqaansadeen xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab dadyow qaar oo si toosa idaacadda simba ula xiriirtay ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin guud ka bixiyaan in ay xilligan xaalada guud ee degmada braawe caasimada maamulka koonfur galbeed soomaaliya maamulka degmada braawe caasimada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo aan si toos oo ula xiriirnay ayaa inoo sheegay al-shabaab inay ku dhawaayeen deegaanka balsamiska cabin ay kala kulmeen ciidanka xooga dalka ee ku sugnaa duleedka degmada braawe caasimada maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa xilay dadka saaka la sheegay inay ku waabireysteen walwal ah madaafiic ka yimaada dhinaca al-shabaab maadaama la sheegay in gudaha degmadaasi ay ku sugan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya magaalada baraawe caasimada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka mid ah goobaha loo asteeyey doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waa magaalada labaadna ay ka dhaceyso doorashada koonfur galbeed soomaaliya ka imaanaya waa xildhibaanada baarlamaanka toba- koob iyo tobanaad ee ka imaanaya deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya guddoonka guud ama weliba mas-uuliyiinta ugu sarsaleysan maamulka oo aan la xiriirna ayaa inoo sheegin xaalada saaka ay tahay mid degan iyadoo gudaha magaalada baraawo lagu arkayo ciidamo aada u fara badan oo toban magaa- waa magaalooyin ama weliba wadooyinka waaweyn ee gudaha magaalada baraawe ee caasimada maamulka koonfur galbeed soomaaliya xaaladda ayay inoogu sheegeen inay tahay mid degan iyadoosan dadku ay goobahooda ganacsiya waxbarashadooda loo kala dareeray maadaama uuna xaqii ay jirtay cabsi yar oo ku aadanaa weerar la sheegay in mudaafica oo laga cabsi qabay in weerar ay al-shabaab ay kusoo qaadaan gudaha saldhigyada ciidamada dowladda iyo mas-uuliyiinta guryahooda ay ku sugan yihiin gudaha degmada baraawe ee caasimada maamul koonfur galbeed soomaaliya al-shabaab ayaa inta badan u suura gasho weerar inay kusoo baritaareen gudaha degmadaasi maadaama la sheegay inaysan ka dheereen aylaboorka guud ee gudaha degmada baraawe ee caasimada maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana la sheegay in mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya kan degmada baraawe ee xilligan ay ka gaabinayaan howlgalladii ay ka sameyn jireen gudaha duleedka degmada baraawe ee caasimada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo inta badan al-shabaab ay kala kulmi jireen weeraro dhinac kasta waxaana xogay heshiya idaacadda simba ay sheegayaan in laga cabsi qaba al-shabaab inay carqaladeeyaan doorashada golaha shacabka ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sida golaha shacabka ee ka dhaceysa gudaha degmada baraawe ee caasimada maamulka koonfur galbeed soomaaliya gudahaan dhegeystayaal waa nageyntaa war waxaad kala socoteen gudaha iyo daafaha caalamka anigoo anas maxamed soomana warka soo saare halkaan idin kala socodsiinayay cabdifataax xuseen rashiid rashkaa farsameynaya cidda warka iyagu seeda dibxa uga daalacan karaan simba news nabadgelyo